muslimka ilaahay muslim muslimka ilaahay soomaali maxamed meel ay joogtaba ninkaas inay wax ligala qabto oo wax ligala qabto ilaahay macbuudka ahay meel aad joogtiin ilaahay idin kaalmeeya kaalmadaasaan u baahanahay waa aabba mukhtaar yuusuf axmed waxa uu la murugoonayaa xanuunka haya wiilkiisa oo uusan u haynin tabar xag dhaqaalo oo uu kula tacaalo xaaladiisa caafimaad aabbahan oo ka yimid deegaanka gaduudiye ee hoos tagta deegaan hoosaadka khalaaliyow ee bariga mandheera ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisa uu xanuunsan yahay ku dhowaad shan bilood oo ay eber noqdeen keliyaha waxa uu tilmaamay inuu geeyey dhakhtar islamarkaana loo sheegay in wiilka uu u baahan yahay in loo beddelo keliyaha waxa uuna carabka ku dhuftay in ay ku adag tahay inuu geeyo dhakhtar dibadda ah cunug baa iga xanuunsan ilaa shan bilood afar bilood iyo bar aa iga xanuunsan marka tii ilaahay yidhaaha meeshaanaan keeni meeshii ninkii keliyaha eberaa la dhahay dhiikaraa ku dhuftaa la dhahay nairobiyaan geey nairobiyaa dheelaysta laga soo geli haddana madheeraa marka afar goor meesha markay ku dhaqeen madheeraa geey ay dhaheen haddana madheeraan keeni haddana alxamdulilaahi waxay lamaraba la dhaqaba la dhaqaba nimankii waxay dhaheen ninkan toban iyo sagaal sano jira waxaan waxba dhiilay uma taraysa marka waxay dhaheen ninkii waa inay nairobi dibidda loo qaado ama nairobi ceeldhowrad ama ugad ama alxamdulilaahi ama qof u hel ama hindiya u qaad taasna aniga waa igu adkaatay ilaahay baa amar leh xoolo ma jirin abaarihi ay tageen dad oo iska fakri ahoo alxamdulilaahi meelahaas gaduudii un tuulada iska joogaan ahayn marka amarkaasaa cunuga iga qabsaday alxamdulilaahi dhibkaasaa cunugaas iga haaya xanuunna haaba haaya hadda gacanna waa iska bararti beebkiina waa ku jira xanuunna waa haaya sidoo kale axmed mukhtaar yuusuf oo ah wiilka keliyaha ka xanuunsan ayaa sheegay in muddo afar bilood ah uu ku jiro beeb waxa uu tilmaamay in qoyskiisa oo danyar ah aysan u awoodin in ay ka bixiyaan dhakhtar dibadda ah isagoo ummadda muslimiinta ah ka codsaday in lagu caawiyo dhaqaalo uu ku tago dhakhtar dalka dibaddiisa ah ana xaali axmed mukhtaar yuusuf waxaan ka imaaday gedidii mandheer aan joogaa in lii kaalmeyn rabaa keliyaashaada labada eber waa lii dhahay nairobi baan ka imaaday qarash waa lii soo waayey mandheeraan ku rafaadsanahay waan xanuunsanahay sakaradaan nahay keliyaashaan ka barari beebaa afar bilood ugu jiro muslimiinta dalay dibid meel ay joogaan in ay soo saacidayaan keliyadaasaa lagu gelin ladhahay dibidda intaasaa lagu sheegay laba milyan yaa ladhahay ibar eldooreed maxaa lagu sheegaa shan milyan yaa ladhahay lacagteeda ma awoodi aabbay masaakiin waaye qarash ma haay waa u korrafaadi adduunyada intii arkahays dal iyo dibid in ay soo saacidayaanaan rabaa ugu dambayntii aabba mukhtaar waxa uu ummadda muslimiinta ah ka codsanayaa in loo muujiyo garab istaag islamarkaana wiilkiisa loo helo dhaqaalo loogu beddelo kelida isagoo hadalkiisa ku soo gunaanuday muslimka ilaahay ma yaree wax hal iila qabto oo ah fariin uu dhammaanteen inuu wada diray dibidda iyo dalkaba waxaan ka codsanaa war muslimkii soomaali maxamedey qabiil ma sheegayani madheeraan dhex taaganahay marka dhibkaasaa ihaaya war dhibkaas cunugaas ihaaya inay wax laigala qabta oo ilaahay macbuudka ahay soomaalida muslimka ilaahay ma yaree muslimka meelaas joogaba ilaahayna wax kheyr qaba hanu wada sii ilaahay gacan wax kheyr qaba ninkii dad kolay ninkii wax baxsada asaga aakhiradiis u horeysaa marka muslimka ilaahay waxaan ka codsanaa cunugaas inay wax laigala qabto oo dibidda hadda la yidhi dalka waxa waa looga cunuga qaata niyo cunuga meeshaan waxaad ugu fiirsanayaa lii leeyahay anigana awood tabartii ma haaya wax tabaroon haay oo berg cunug meel aan ku geyn kara malaha madheeraanba geyn madheeraan ku hayn la'ahayba nafaqadiiskii kaliyiisaaba la'ahayba marka dhibkaasaa i haysta waxaa la dhahay ninkii keliyaha loo gada keliyaha loo gada ama ha loo bixiyo keliyaha loo gada kelida gadowgii markay arran adag waaye marka lacag xoolo badan waaye marka arrintaas ninkii ama hindiya in ligeey ama ceel dhowradayn ceeldhowrada waxaa la dhahay kelidii niman iska gadanaa jira keli halkii keli waxay dhaheen shan malyan waaye marka arrintaas waa arran aad iigu u adag waayo marka soomaalida ilaahay waxaan ka codsanaa arrintaas ninkaas meesha la geyn lahay inay wax laigala qabta ilaahay isaabajalahay hadda kolley sawirkiisa waa un arki doontiin waa laba beeba kuuna gacantaa meeshaan laga dilaacay kuuna feerahaas ku jira marka in wax laigala qabta arrintaas waa xooga badan ayaan codsanaa cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera